mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga ah amiir faysal bin farxaan uu hogaamin doono wafdigiisa oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka kala socda wasaaradaha biyaha iyo beeraha tamarta maalgashiga iyo warshadaha iyo macdanta booqashadan waxaa looga gol leeyahay in la bixiyo dhiiragelin wanaagsan oo lagu wanaajiyo iskaashiga labageesoodka ah iyo iskaashiga dhaqaale ee wanaagsan ayaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ah ee dalka bakistan booqashadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa in ka badan toddobaad kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka bakistan shahbaaz shariif uu u safray sacuudiga si uu wadahadallo dhinacyo badan leh ula yeesho dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan war qoraal ah oo ay si wada jir ah u soo saareen booqashada kadib ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay sida hadalka loo dhigay xaqiijiyeen sida ay uga go-an tahay dardargelinta mawjadda koowaad ee xirmada maalgashiga oo ku kacaya shan bilyan oo dollar kaas oo horay looga wada hadlay bayaan ka soo baxay bakistan axaddii ayaa lagu sheegay in wadahadalka ay la yeelanayaan wafdiga sacuudiga loo qorsheeyey in sida hadalka loo dhigay ay si dhab ah u dabagalaan isfahamkii la gaaray intii lagu guda jiray kulankii shariif uu la yeeshay dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga toddobadii abril bakistan oo uu dakhligeedu hooseeyo ayaa raadinaysa maalgashi sacuudiga ah si ay u xoojiso hoosu dhaca akownkeeda ee xilligan intaa waxaa dheer waa in ay u muujisaa sanduuqa lacagta adduunka in islaamabad ay buuxin karto shuruudaha maalgelinta shisheeye kuwaasoo ahaa dalabka muhiimka ah ee deembixiyaha caalamiga ah ee barnaamijyadii hore ee lacag bixinta dadka dhaleeceeya ayaa weli shaki ka qaba sheegashada rasmiga ah ee maalgashiga sacuudiga ee dhow ee ka dhashay wadahadalka toddobaadkan ee u dhexeeya labada dal waxay sheegeen in tirooyin kala duwan oo ku saabsan maalgashiga sacuudiga si rasmi ah loo soo xigtay dhowr jeer sannadihii u dambeeyey balse ilaa iyo hadda ma jiraan wax hirgalay dhinaca kale falanqeeyaasha ayaa saadaaliyey in xiisadda ka taagan bariga dhexe ay noqon doonto mowduuca ugu muhiimsan ee laga wada hadli doono wadahadalka u dhexeeya sacuudiga iyo bakistan oo wadaaga xuduud dhan sagaal boqol oo kilomitir israa'el ayaa axaddii waxa ay ku dhawaaqday in iiraanna ay ku soo tuurtay amaba ku soo gantay saddex boqol iyo labaatan gantaal kaasoo ah sida hadalka loo dhigay weerar aan horay loo arag laakiin difaaceeda hawada oo ay weheliyaan kuwa maraykanka iyo dalalka kale ee taageera ay soo rideen sagaal iyo sagaashan boqolkiiba gantaalahaasi weerarka iiraan ayaa jawaab u ahaa weerar looga shakisan yahay in israa'il ay ku qaaday safaaradda tehraan ee dimashik laba toddobaad ka hor michael kogelman oo ah agaasimaha macadka koonfurta aasiya ee xarunta wilson ee washington ayaa bartiisa x ee horey loogu yaqaanay twitter waxa uu ku yidhi in kulamada u dhexeeya saraakiisha bakistan iyo sacuudiga ay siduu hadalka u yidhi u badan tahay in markii hore la qorsheeyey in diiradda la saaro iskaashiga dhaqaalaha iyo tamarta ay qaadan doonto diiradda juqraafi ahaaneed bakistan ayaa sheegtay axaddii in ay la socoto isbedelada ka socda bariga dhexe oo ay ka qabto walaac qoto dheer horumarka maanta waxay muujinayaan cawaaqib xumada ka dhalan karta burburka diblomaasiyadda waxaa hadda aad deg deg u ah oo muhiim ah in xaaladda la dejiyo oo nabadda la soo celiyo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay u dhaqaaqaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee islaamabad